xaaladda baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaa kacsan maalinkii labaad iyadoo ay ka socdaan dibadbaxyo rabshado wata oo ay dadku uga soo horjeedaan xariga mukhtaar roobow abuumansuur oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya boqolaal qof oo caraysanaya isugu soo baxay wadooyinka magaalada iyagoo qaarkoodna gubayay taayiro jidadkana gooyey intii ay socdeen rabshaduhu waxaa magaalada lagu dilay xildhibaan cabdishakuur yacquub buule oo ahaa guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka koonfur galbeed kadib markii rasaas ay rideen ciidamo halkaasi jooga la sheegay inay ku dhacday wariyaha v o a mukhtaar maxamed cactoosh ayaa warbixintan magaalada baydhabo ka soo diray magaalada baydhabo waxaa maalinkii labaad ka jira deganaansho la-aan sababtay dibadbaxyo rabshado wata oo magaalada hareeyey waxaa ku dhintay dibadbaxyada rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada baydhabo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo lagu magacaabi jiray xildhibaan cabdishakuur buulle iyo laba qofood oo rayida magaalada ayaa wax dhaqdhaqaaq ganacsi ka jirin iyadoo wadooyinka dhammaantoodna ay xiran yihiin waxaa taagan wadooyinka dadweyne caraysan oo ku dhawaaqaya hala sii daayo mukhtaar roobow iyo halkudhigyo kale waxay wataan dibadbaxyaasha boorar waaweyn oo ay ku sawiran yihiin sawirka sheekh mukhtaar roobow abuumansuur halka loo yaqaana afriirdoodka oo ah bartamaha magaalada baydhabo waxaa la sulay sawirka mukhtaar roobow abuumansuur oo ay ku qornayd free mukhtaar roobow qaar ka mid a dadka dibadbaxa samaynayay ayaa ka hadlay xaaladdu sida ay tahay magacay waa diiwaan ibraahin aamiin oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee gobolka baay kasoo jeeda beryahan waxaa jiray doorasho inay dhacdo ayaa la rabay magaalada baydhabo doorashadii koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay noo muuqatay oo cabashada dadweynaha ay kamid ahayd inaysan doorashadaas dhicinin sababtoo ah faragelin ayaa dowladda dhexe ay ku haystay shacabkii magaalada uu kacsan yahay midda lala yaabay waxay tahay dowladda ayaa jirta soomaali khaasatan haddana dowlad goboleedka koonfur galbeed haykalkii dowladna soomaaliya wuu u jiraa waxaa lala yaabay nin musharax ah oo barofaaskii oo dhan markuu soo maray saddex beri ay dhiman tahay ayaa la afduubtay waa la qabtay lama dhihi kara sababtoo ah waxaa u yeeray shalam shan saac markay ahayd guddiga doorashada meeshii ayaa lagala baxay keenay sababaha ay keeneen annaga ma sheegi karno qofkii gurigiis hadduu joogi lahaa oo aan dhihi lahayn gurigiisa lagu soo weeraray gurigiis laguma soo weerarin waxaa loo qabtay goolkii doorashada ay ka dhaceysay barofaaskii shanta musharax meesha ayaa loogu yeeray
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa shir jaraa-id oo ay ku qabteen magaalada baydhabo waxay kaga hadleen xariga sheekh mukhtaar roobow abuumansuur iyo arrimaha doorashooyinka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka waxay sheegeen inaysan jirin wax doorasho oo xilligan ka dhici karta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
dowladda federaalku annaka ma naqaano dembiga aan ka galnay ma naqaano dowladda federaalkaan ka tirsannahay maamul goboleedka koonfur galbeed dowladda federaalka way ka tirsan yihiin waa dadka ugu nabad jecel weeyaan waa dadka ugu dowlad jecel weeyaan shanta qabiilo soomaaliyeed niman koonfur galbeed sheegan ma jiro nin mar sheegtayna mataqaanay qabiilkii oo ka yimid dib ugu noqon maayo sababtoo wanaag ou la kulmay darteeda weeyaan ayadoo sidaase ummaddii noocaas ahayd in dubbaha loo qaato afar iyo labaatanka sacba lala dul taagnaado waxaan aqbali karna ma aha ee sacaddan laga bilaabo annaka waxa weeyaan bani aadan baanu nahay ee dulqaadkii wuu naga dhammaan rabaa ee waxaad ogeedeen sheekh aalmadooba guddoomiye baarlamaan ah fooro ayaa lagaga qaaday xilka inuu iridda baarlamaanka ka soo galaa loo diiday baa lagaga qaaday waxaa ku xigay jawaari hal qodob oo lagu sheegay isagoon jirin ayaa weerar lagu qaaday oo mataqaanay daaqadda laga saaray shariifo sanaa loo yimi oo lama farooda loo taagay ma baxaysa haa oo may baa liyiri maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxa uu ku sugan yahay waad aragtaan
guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere doyow ayaa dadka ugu baaqay inay isdejiyaan marka arrimo bay dhoo ku jiraan dasiisin bay dhegaysay shalay kubacda baarada kisnighty dadweyne araysan oo mudaaharaado iyo nay tahay programkasaas ku jari markun haddana de weli tegant arrinteedahayti jiriteedii hiryin marka meesha jeena ini onay tahay nabad laka baaqa onay tahay nabad may ka baaqana ini onay tahay walidii hadhiyan marka walana madadow madono may wadhadhagaa wadhadhagaagi dhamaadi dowa rod lawada hadalo mayleraay arintididi sheekhi lihiri dawlad iyo garantee ka jara haduu iyo noyto siyaasadi mudi aduugasi kaboonayt ka dawaado arrinteeda aduug lakugu dabaseeda laakin ini onoyto dhibkasii dareera kulley faymee madung may mayba siin ku codsadaana dadweynaha iyo tin dhamaantin nooc waliba iska jartan ini onoyto nabadilina sheego biladka degenaashi laakanaga xaaladdu waa ay kacsan tahay marka sidee isdhigi kartaa lagu deji karaa xaaladan kaas xaalada kaasan welilka deeji kore wada hadal iyo onoyto ini linismeriyo dadka wali ni dhii madung jidkilin wajaha fare lungaada fare jidko kala wanagado marka wali duulka duulka habon duulka habo lagaati
tan iyo markii dibadbaxyo rabshado wata ay ka bilowdeen magaalada baydhabo tirada dhimashada ayaa maraysa laba iyo toban ruux oo isugu jira askarta dowladda ciidamada ethoobiya dad shacab ah iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo